waxaynu ku horeyna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay xiriirka somalilan ay la leedahay dalalka jabuuti kenya iyo etoobiya isagoo tilmaamay in iskaashiga nabadgelyada gobolka uu heerkii ugu wanaagsanaa uu marayo hadda wariyaha v o a khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maruu ka hadlayay maanta munaasabadda sanad guurada siddeed iyo labaatanaad ee ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidamada militariga ee somalilan waxa uu ka hadlay xidhiirhka somalilan iyo dalalka etoobiya jabuuti iyo kenya isaga oo ku tilmaamay in xidhiirkaasi halka uu maraya uu yahay halkii ugu sarraysay soddonkii sana u dambeeyey geesta kale madaxweyne biixi ayaa isdul taagay xidhiirka iyo iskaashiga dhinaca nabadgelyada ee waddamada etoobiya jabuuti iyo somalilan ay wada leeyihiin somalilan madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabkaasa waxa weye waa nabad khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isu dulqaadasho iyo isu sabir annagu markaan dhaqaalaha ayaga yar somalilan nimadeeda ku xasilayno jabuutina uma shaqayno ma daafacayno etoobiyana ma daafacayno soomaaliyana ma daafacayno annagu xadkeena ay nabadeenna ayaynu qaadanayna nabadii aynu islayno jaarkiina gudbaysa dal walbana waa caynka marka nabad nabada jaarka helaan ay isu carool furmaan ay kala shaki baxaan labada dala isu dhowy ayaa horay barka iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo qabsigu dhaca markaa adiga waa lagaa helaa qof nabada fikir horumarale dariskaageeda saqaadihiisa soo dhawaysanaya waxaa la wadaagaya wax iyagu hayaan iyo waxaan u hayn waxaa kaloo lii sheegaya maanta jaarkeenu dhammaantii jabuuti ethoobiya kenya inuu xureelkeenu maraayo xididka ugu wanaagsanaa inta sodonkiisanu soo shaqaynaya dhammaantood waxaanu heshiis ku nahay nabadgeli iskaashi horumar walaaltinimo isdhexgal ah inagoo siman oo is-ixtiraamay madaxweyne biixi oo hadalkiisa sii wata ayaa geesta kale soo qaatay xidhiirkii iyo midowgii somalilan iyo soomaaliya ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaana uu sheegay in marxaladda iyo duruufaha siyaasadeed ee wakhtigan soomaaliya ka taagan ay somalilan uga ducaynayso in xaaladdaasi iyo nabadgelyo darradaba ay ka baxdo laakiin dhinaca kale waxaa madaxweyne biixi oo hoosta ka xariiqay in shacabka somalilan ay xaq u leeyihiin ayaka tashigooda jaarkeenna kale ee muqdisho ka taliya oonu intaba iska xidhno oonu waxwaan ahaan jirin oo dhibaatana soo dhex martay shacabkooda iyo dadkooda dhibaatada haysta waa uga ducaynaya ilaahay inuu nabadii horumar siiyo waa walaal ma jecelin xumaantooda jabkooduna wuu ina saameynayaa walaalkamayoo kula jaara waxaa wixaa nabadii caalam ahayd oo isqaadsiiya ilaahay waxaan kaijinaya nabadii caanaqdaann inaguna nabadii caana isqaadsiiyo khilaafka ina dhex yaalaana waxa weeye xaqiiqada oo aana rumaysnayn laba dal oo si tegay baynu ahay wixii aanu ku midoobeynu isku afgala waraweynu ku dugnay ururka afrika ee aadisaba xariisu tahay waxaa looga baahaya inuu xaqiiqada eego hadalka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu maanta kaga hadlay xidhiirka etoobiya jabuuti kenya iyo somalilan iyo iskaashiga waddamadaasi ay somalilan la leedahay ee dhinaca nabadgelyada ayaa ku soo beegmay wakhti wafdigii ugu sarreeyey ee dhinaca ciidamada ah ay u soo direen ka qaybgalka sanad guurada siddeed iyo labaatanaad ee aasaaska ciidanka somalilan dalalka jabuuti iyo etoobiya kuwaasi oo markii hadalkan uu jeedinayey madaxweyne biixi fagaaraha fadhiyey isla markaana goobjoog ka ahaa munaasibadda uu ka hadlayay madaxweyne biixi qadar maxamed cakulle v o a hargeysa